inu dabagalmo dalkii aan lahayn dhiqsiil iyo cartiyo diridhab iyo xamaar dalxiisu baxnee dalmarina keen aynu dadabgalno dalkii aan lahayn disuriyo camaa
dhaamiyo barbara markaysa tagnee deeqa ina keen aynu dabagalno dalkii aan lahayn dhiqsiil iyo cartiyo diridhab iyo xamaar
dhegeystayaasha sharafta lahu kusoo dhawaada barnaamijkeena gaarka ah oo maanta ku xusayno maalinta dalxiiska adduunka oo sanad walba ku beegan ka sebtembar maalintan waxaa hogaamiya ururka caalamiga ah ee dalxiiska ee qaramada midoobe u n w t o waxaana markii ugu horeysay loo dabaaldegay kii taariikhdu waxa ay dib ugu laabanaysaa kii sebtembar kii xilligii la ansixiyey xeerarkii ururkaasi oo lagu tilmaamay guul weyn oo la gaaray guul weyn oo loo gaaray horumarinta dalxiiska caalamka dalxiisku waa dhaqdhaqaaqa dadka ee dalal iyo deegaano ka baxsan nolol maalmeedkooda caadiga ah si ay u helaan nasasho aqoon iyo madadaalo dalxiisku waxa uu kaalin weyn ku leeyahay dhaqaalaha isdhexgalka dhaqamada iyo nabadda caalamiga ah soomaaliya waa dal hodan ku ah xeebaha dhaadheer ee quruxda badan taariikh fac weyn leh iyo dhaqamo kala duwan oo soo jiidasho leh meelaha ugu caansan ee dalxiiska loo tago xeebta liido ee magaalada muqdisho oo caan ku ah dadka gudaha iyo dibadda xeebaha kismaayo iyo berbera oo leh qurux dabiici ah iyo kalluumaysi hodan ah laasgeel hargeysa oo leh sawir gacmeedyo qadiimi ah oo dunida oo dhan laga yaqaan buuraleyda calmadow oo ah goob cimilo qabow iyo qurux dabiiciya leh dhagaystayaasheena qiimaha badanow dalxiisku waa furaha isku xirka dhaqamada kubcinta dhaqaalaha iyo xoojinta nabadda dalxiisku waxa uu abuuraa shaqooyin badan hoteelo maqaayado gaadiid dal dadka dalxiiska ah iyo adeegyo kale haddii soomaaliya dib u soo ceshato dalxiiska caalamiga ah wuxuu noqon karaa il dhaqaale oo xoogan oo kaabaya kalluumaysiga iyo xoolaha kobcinta dhaqanka iyo hiddaha soomaaliya waxa ay leedahay taariikh qadiimi ah farshaxan iyo dhaqano kala duwan oo dalxiiska ah waxa uuna fursad u yahay in dunida lagu tuso hodantinimada dhaqanka soomaaliyeed sida laasgeel gabayada heesaha iyo suugaanta koruqaadista sumcadda dalka marka dalxiisayaal caalami ah ay soo booqdaan soomaaliya waxay qaadaan sawirro wanaagsan oo ay dunida kala gaarsiiyaan tani waxa ay gacan ka geysanaysaa in dalka loo arko meel nabdoon oo soo jiidasho leh wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska hirshabelle cumar maxamed soomane ayaa maalintan ka waramaya ahmiyadda ay leedahay iyo qorshaha ay ka leeyihiin arrimaha horumarinta dalxiiska waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin sida aad wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle aada maanta ugu martiqaadeen islamarkaana aada ugu casuunteen maalinta caalamiga ah ee dalxiiska dabcan haddii aan faahfaahin kooban ka bixiyo maalinta caalamiga ah ee dalxiiska oo maanta ku beegan waxay tahay dabcan maalin aada u qurux badan oo dadyowga dunida ku nool gaar ahaan kuwa gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada dowladda hirshabeelle ay ugu dabaaldegayaan maalintan qiimaha leh dadkana waxay aada u isticmaalayaan sawirada xusuusta ah ee aan qalbigooda ka bixin ee maalinta caalamiga ah ee dalxiiska ay ugu dabaaldegayaan iyagoo goobaha dalxiiska ah ee ku yaala deegaanada hirshabeelle ku galay ee sawiradaasi maalinta dalxiiska loogu dabaaldegayo dabcan hirshabeelle waxay ka mid tahay goobaha barwaaqa sooranka ah ee uu leeyahay deegaanada soomaaliya islamarkaana dadyooga ku nool ee daafaha caalamka markii ay gobolada dalka qaarkood yimaadaan ay soo gaaraan goobaha ee xiisaha leh ee damaashaadka leh ee dalxiiska loo tago ee gudaha hirshabeelle ku yaala waxaan usoo qaadanayaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowhar oo goobo badanoo dabcan dalxiisa ay ku yaalaan iyo deegaan xeebeedka cadalle oo ka mid a meelaha quruxda badan ee dalxiiska loo tago beledweyne iyo barti caashaqa dabcan iyadana waxay qeyb ka tahay meelaha muhiimka ah ee dalxiiska deegaanada hirshabeelle dowladda hirshabeelle dabcan bulshada waxay ugu jirtaa qiimo aada u muhiimsan oo kor loogu qaadayo in la kobciyo garaadka iyo aqoonta dadka ku nool deegaanada dowladda hirshabeelle marka ay timaado arrimaha dalxiiska dabcan waa aragtay mas-uuliyiinta wasaaraddan aan ka tirsanahay ee warfaafinta oo iyagu ka qeybgelayay dhowr kulamood ama dhowr goobood ama dhowr deegaanood oo ku yaala dowladda hirshabeelle ay dadka ugala qeybgelayeen damaashaadka farxadda maalmaha dalxiiska walow maanta ay tahay maalinta dalxiiska haddana dowladda hirshabeelle maalintan qiimo weyn ayay ugu fadhisaa waxaana sii kordhaya tirada dadka dalxiisayaasha ah ee soo gaaraya deegaanada dowladda hirshabeelle waxaa la gaarayaa deegaanada jiinka webiga shabeelle waxaa la gaaraya goobaha meelaha taariikhiga ah ee ku yaala deegaanada hirshabeelle haddii ay tahay balcad iyo jowhar oo caasimada hirshabeelle ah oo dadka intooda badan sida warshadii sokorta isnaybiyaaso iyo beeraha cambaha ee jeerey ay u tegayaan dalxiiska dabcan beerihii buulashiiq iyagana waxaa loo tegayaa dalxiis waad aragtay social mediaha sida dadka deegaanada hirshabeelle gaar ahaan magaalada jowhar ay u jecel yihiin in ay goobaha dalxiiska ah ee jowhar ku yaalla ay tagaan dalxiis iyo nabadda farqi aada u muhiimsan ayaa ka dhexeeya deegaan aan nabada ka jirna dabcan dalxiis looma tegi karaba markaad aragtay dad tiro badan gawaari soo qaatay calamadii hirshabeelle soo qaatay si xeenxeen ah u socda yacni bajaajyadii ku socda oo deegaanadii dalxiiska tegaya waxaa u suurtageliyey amniga dabcan amni hadduusan jirin dadka uma suurtageli lahayn in goob walba oo dalxiisa ay tagaan sawiro ay kusoo galaan muuqaalla ay isaga soo duubaan amni daradu ma keeni lahayn in dalxiis la tago dadkana ay isugu yimaadaan taasna waxaan leeyahay dalxiiska iyo nabadda xiriir weyn ayaa ka dhexeeya haddii la horumariyo dabcan dalxiiska iyo aadna loo qurxiyo goobaha loo dalxiis tagaya ee gudaha deegaanada hirshabeelle oo hadda wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle ay ku howlan tahay dabcan dhaqaalo fiican baa ka imaanaya dadka iyagu waxay rabaan oo ay jecel yihiin inay investment gishtaan in deegaanadooda ay kasoo jeedaan ay ku dalxiisaan haddii deegaanadii dalxiiska ee dabcan ay dadka ku tirabataan dhaqaalihii baa kordhaya baabuurtii baa la kiraysanaya hoteeladii baa la kiraysanaya mehradihii iyo magaalada ku yaalay kuwii cuntada iyo kuwii shoobinka iyo kuwii dharka lagu iibinayay baa dadka waxay gelinayaan dhaqaalaha ay ugu talagaleen in maalmaha dalxiiska wixii ay ku dalxiisi lahaayeen iyagoo lacagtooda isticmaalaya ee gudaha magaalada ay ka iibsadaan dabcan waxaan isleeyahay wuu kordhayaa haddii xoog loo geliyo ama dabcan diiradda la saaro kordhinta dhaqaalaha dalxiiskana dabcan ilweyn ama ilgaara lagu yeesho qorshaha ugu muhiimsan ee dowladda hirshabeelle anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle waxa uu yahay dabcan inaan kordhino goobaha dalxiiska ah ee ku yaala deegaanada dowladda hirshabeelle in la qorxiyo dabcan in dadka aan ugu baaqno in ay deegaanada dalxiiska ah ee dowladda hirshabeelle ay tagaan si ay u muujiyaan deegaan jacaylka si ay u muujiyaan dabcan qiimaha iyo xiisaha uu leeyahay deegaanka annaga hadda maamulada kale waxaan uga duwannahay hirshabeelle waxay leedahay dhul barwaaqo ah dhul cagaaran webiga shabeelle dabcan beerihii cambaha beerihii saytuunka babaayga muuska waxyaabahaasoo dhan ama dhulalka dalagyadaasi beeraha ay ku yaalaan oo dhan waa deegaanada ugu qiimaha badan dunida ee dadka dalxiiska ay u tagaan dabcan waxaan isleeyahay iyagoo dadka haysta dhul beereedyadaasi iyo dalagyadaasi beeraha kasoo go-a qiimaha uu u leeyahayna ay garan karaan dabcan in dalxiiskana uu ugu muhiimsan yahay hirshabeelle waxay wadaa qorshaal badan oo ay ku doonayso in dalxiiska lagu kordhiyo in dadka loogu baaqo in deegaanada dalxiiska ay tagaan islamarkaana ay muujiyaan deegaan jaceylkooda deegaanada dowladda hirshabeelle saxardiid nuur nageeye oo kamid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada beledweyne ayaa radio beerlo uga warramay faa'iidada uu leeyahay dalxiiska waxaan ka mid ahaa aqoon-yahanada gobolka hiiraan ku sugan gaar ahaan magaalada beledweyne run ahaantii dalxiiska wuxuu leeyahay faa'iidooyin aan la soo koobi karin sida caafimaadkao kaleento qofka markuu ca- een dalxiiso caafimaadkiisa waxyaabo badana iska bedelaya waayo cimiladan cimilo aheen ayuu tagayaa ma dadkan dad aan aheen ayuu la kulmayaa marka taasaa keenaysa inuu marka qofka caafimaad ahaan iyo maskax ahaan iyo jir ahaan intaba uu u kobco marka dalxiiska waa aad iyo aad uu fiican yahay dhaqaale markii la yidhahdana dhaqaalo boqolkiiba boqol qof hadda dalxiisay waad garan kartaa asigii dalxiisane dhaqaalaha kusoo kordhaya meesha uu tagay iyo deegaanka uu tagayne dhaqaalo ayuu geynaya marka waxaan leeyahay een, hadduu ilaahay kuu diidan dalxiiska hala badsado soomaalida inta badan hadda waa dad iska socda oo dalxiis hadda looguma sheekaynaya faa'iida ay leedahay marka waxaan leeyahay dalxiiska hala badsado caafimaad ahaan waa u wanaagsan yahay jeeb ahaan waa u wanaagsan yahay marka alxamdulilah hadda beledweyne oo kaleento meelo badan oo goobo badan ee lagu dalxiis buu leeyahay beledweyne waa ka warqabtiin taariikh dheer ayuu leeyahay waa gobol maarata dhulbeereed ah webiyada yaa maraayo marka alxamdulilaahi gobolada ugu fiican ha lagu dalxiisa markii la yidhaahdo jawi iyo qurux iyo cimilo intaba ilaahay waa siiyey marka alxamdulilah ilaahay aan ku maarata aan ku mahad celinaynaa midaas marka gobolka hiiraan oo kaleenta dalxiisayaasha ha kusoo bataan aan leeyahay Ee, waa gobol dhan walbaba ka dhisan Een, hadday noqotaa een, maarata cimiladii hadday noqotaa khayraadkii dhulkii qudaartii ee, quruxdii intaba dhan walbaba markii laga eego hadda beledweyne oo kaleenta amal ugu dalxiiska fiican uu ku jiraa marka waxaan leeyahay soomaalida inta badan waaba ka warhaysaa intaan ka warhaynina waxaan u fira- aan farayaa inay dalxiiska beledweyne een, insha allahu tacaala maarta ay kusoo dalxiisaan oo ku raaxaystaan anaga waa ku raaxaysana alxamdulilah inta dhimanna waxaan leeyahay bal nala im- beledweyne imaado bal hal mar na soo booqda oo intan imaanin inta imaato waaba taqaanaaye Ee, xila roobaadka oo kale markii la joogo waa dhul beereed oo aad u dabacsan ee, buuruu leeyahay oo lagu dalxiiso oo aad u wa- u macaan uu leeyahay marka beledweyne dhan walbaba haddii buuraha noqoto haddii webiyada noqoto haddii beeraha noqoto ee, waa oo soomaalida ee, gobolada ugu quruxda badan haddii ay noqoto in buuraha lagu soo dalxiiso hadday noqoto in beeraha lagu soo dalxiiso hadday noqoto in webiga lagu ee, ma aragta hadduu ilaahay kuu diido lagu baashaalo lagu soo dalxiiso mid ka mid a dhalinyarada dalxiiso ee ku nool magaalada tanbeledweyn ayaa ka waramaya caqabadaha ay la kulmaan marka ay dalxiisayaan iyo khibradda uu u leeyahay arrimaha dalxiiska Ee, doorka aan ku leenahay waxay tahay dhalinyarada ama ururada bulshada rayidka ah ee nabadda iyo nabadeyntaba waxay tahay inaan wacyigelin aan sameyno ee hadduu ilaahay kuu idmaayo een, dadka siwinaaro aan u qabano Een, bimathalan markii laba qabiil ama laba qolo ay magaalada dhexdeeda isku dadaasho waxaan raadinaa odayaasha ee dhaqanka raadinaa si micnaha looga baaqsa lahaa dagaalkaas meesha ka socdo ee ka dhalinyaro ahaan wax meesha ku dhimanayana ay yihiin dhalinyaro Ee, sidaad ogsoon tahayna adduunka boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro ayay ka yihiin Ee, marka waxyaabo badan oo waxaa ka mid ah inaan micnaha dadkaas wacyigelintaas aan u sameyno odayaasha aan la hadalno culimaudiinka aan dhahno nahorkaca wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ay ka leeyihiin dagaalkan maalaayacniga ay ku socdo inaan micnaha ay ayagana ay ka wacdiyaan marka intaasaa u dooray marka Ee, walaashay xaawo sidaad ogsoon tahay soomaalidu been way sheegtaa laakiin been kuma mahmaado nabadaa naasilna luuga leh maanta bisa tusaale haddaan kuu soo qaato maanta magaaladan beledweyne hadduu dagaal ka dhaco ama ishorimaad yar oo ka dhaco waad dareemaysaa magaalada sida ay noqonayso adiga nafsadaada xitaa sida ay noqonayso adoo saaka shaqo usoo tagay haddee maanta magaalada wax ka dhacaan ilaahay kama dhige waxaad arkaysaa inay magaalada xiran tahay shaqadaadina aadan soo aadin karin adigoo dismoorlow gurigaad ku noqonaysaa laakiin markuu amni jiray ilaahi noo siyaadiyo hadda waan haysanaa Ee, shaqadaada nabadaad kusoo baxaysaa adoo cid ka baqaysa aanan jirin oo cid wax ku yeelaysa aysan jirin ciidamada amniga iyo wadada maraayaan farxadda iyo barwaaqada aad ku jirto waad dareemi kartaa anigana waxay si gooni iigu tahay nin nabad haysto iyo ninaan nabad haysanin labay kala tahay maanta walaalaheen khaza ilaahay u gargaaro Ee, waad dareemi kartaa iyo waxaa anagaa maanta ku suganaa saaka gurigeyga nabada ugu soo baxay hadduu ilaahay iyo qadarina nabada ku noqonaa laakiin ayaga saaga guryahooda xitaa inaysan kasoo bixin dhiiga islaamka oo dhan waxaan urujeenaya inay nabad iyo barwaaqo iyo amni ay helaan insha allah amni iyo amni darana isku isku mid maaha laislama barbar dhigi karo qofka maanta amni haysto wax walbo uu u baahdo wuu dareemi karaa qof aan amni haysanina maanta adigoo lacag kasta aad haysatid aa waxba aadan qabsan karin meela wax ka doonata xitaa aadan helayn marka waxay iga dhigan tahay nin janno ku jiro iyo ninaan janno ku jirin ay kala tahay wallaahi caqabadda ugu weyn horto waxay tahay ilaahay wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati waxsinuu in allaha yuxibu lmuxsiniin gacmihiina tahluukaha ku raadsanay annaga gacmahayna tahluuko ku raadsanay caqabadana hortaagan waxay tahay gacmaha shisheeye ee soomaaliya ku dhex jiro gacmo shisheeyena waa taqaanaa soomaaliya waa taqaanaa adduunkao dhan waa laga yaqaanaa ayadoo soomaaliya hadda maanta intay tahay aanan ahayna soomaaliya laga hebaysan jiray wadaman afrikaani iyo carab hadda adeeg iswaawaaleysa iyo soomaaliya micnaha inay bahdashi iska jecel dadka soomaaliya xorriyadooda usoo celiya ay soomaaliya ka mid ahayd qaarkooda xitaa ciidamo u tababari jirnay marka dadkii shalay naaskeena nuujinaa maanta annaga nagu jisaaray marka ilaahay waxaan ka rajeynayaa gacmaha shisheeye inaan annaga faraha kala baxno siyaasiyiinteenana micnaha ay noqdaan dad wadankooda micnaha u damqada aysan noqonin dad dhuuntooda u duleesho keliya inaysan noqonin waxaa keliya noogu wacan waxay tahay calooshiis u shaqaystayaala soomaaliya ku batay nin ku matalaayo haddana aan ku matalayno dantiisa ka arkayo meesha ayay noqotay marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa ka gudbi doonaa insha allah abaartaba waa laga gudbaa xilli arana imaan doonta insha allah soomaaliyana wayno arrimi doontaa barwaaqay noqon doontaa ayadoo sidii looga hebaysta jirin looga hebaysta waa la arki doonaa insha allah maxay yihiin doorka ay ku leeyihiin dhallinyarada iyo haweenka nabad dhiska soomaaliya haweenka horta aada iyo aad ayaan u bawaadinayaa haddii aysan haween jirinna waxaan u malay lahaa adduunkan wax ka kala soco lahaa ma lahan haweenka nabaddana way ka qayb qaataan colaaddana way ka qayb qaataan waayo waxaad ogsoon tahay maanta dadka diriraayo ama dhibaatada haysato waxay ka bilaabataa haweenay ka bilaabataa ninka raggaana sharaftiisa uu hogsan yahay waa haweenka waayo qof maanta sharaftaada ama hugga aada xiran tahay kuugu qabsadaa waad ka dhidhinaysaa oo ka dagaalamaysaa balse haweenkeena wax badan oo badan oo badan ay noo haayaan amnigana way ka qayb qaataan horumarka nabaddana way ka qayb qaataan maanta waxaan aaminsanahay dad dagaalamaya haddii hooyo iyo haweenka ay ku dhex socdaan in micnaha dadkaas dagaalamaya ay u damqanayaan marka insha allahu tacaala waxaan leenahay dhallinyaradeenna iyo hooyooyinkeennaba waxaan rajeynayaa dad u helan inay nabadda dadka ka dhaliyaan ay noqdaan insha allah geyiga soomaaliyeed door muuqda oo aan aan la dhisi karin aan la sheegi karin ayay ku leeyihiin waayo qofka bini aadanka maanta ninka dhallinyarada haddii uu wax fahmo qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qofka wax fahmaya qofka wax fahmayn ilaahayba ma samiinba maanta ninka dagaalamayo haddii maanta aqoon uu leeyahay mid maadii mid diin hadduu leeyahay ma dagaalameyn laakiin dadka dhallinyarada ee aqoonta leh mid diini mid maadilaba ma arkaysa asigoo dagaal ka qayb qaadanayo inuu nabad ka shaqeeyo ka shaqeeyo loo jeceliya ama u ka sheekeeyo marka doorkay ku leeyihiin waa intaas dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ka shaqeeyaan kolley qabiil waxba nooma taraayo waxaana lagu khataaray qalbigeena lagu quflina waxay tahay qabiil iyo qurun oo maanta haddii qabri aad gasho cid wax kuu qaban kartaa aysan jirin waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada soomaaliyeed inay qabiilka ka leexdaan ee qarinimada ay qaataan kulley boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan iyo sideed aan iraahdo wax way barteen dhallinyarada soomaaliyeed ugu yaraan ninka ugu hooseeya xitaa dugsi dhexe oo ka baxay ugu yaraan hadduu dugsi sare dugsi dhexe xitaa gaarin dugsi hoose oo ka baxay wax uma barayay qur-aanka waa yaqaanaa diinta waa yaqaanaa waxba ka fahansan yahay haddii aadan dugsi u tagin oo xoreysanin xitaa cilmi dhawooday wada haysataa soomaalidu sidaan wada ogsoonahan social media idaacadaha waxaa laga sii dayaa waktiyo oo jadwal u degsano diini laga deeyo wacdi ha ahaato axaadiis ha ahaato tafsiir ha ahaato kitaabada waaweyn ha ahaadaan idaacadda beerlin waxaan ku bogaadinayaa cashirada diiniga ah ee aada waktigiisa ay u ilaaliso dhallinyaradan waxaan dhihi lahaa inay wax walba ay ka faa'iidaystaan waktigooda ay geliyaanna inay micnaha waxaas ay barteen inay amni ay kusoo dabaalaan milkiilaha rays cofe ayaa ka waramaysa ilaha dhaqaale ay ka sameeyaan dadka dalxiiska u yimaada goobtooda ganacsi
faa-iido badan oo uu leeyahay ganacsiga sababtoo ah ka annaga ahaan maalmahan dalxiiska kale marka lagu jiro tiiman badanaa imaana isla socda dhalinyaro ah qaarkood rabaan sawiro inay ku galaan qaarkood inay rabaan joogi guriga inay soo bedeshaan oo banaanka imaadaan oo like cuntooyin kala duwan iyo cabitaano wax walba ay cunaan sidoo kale geemisaa jiro ay dhecelaan iyagana oo meesha lagu cayaara ay rabaan inay ku cayaaraan ay waqti ku qaataan marka asbuucaas oo kale waa faa'iido uu leeyahay ganacsi ahaan dhalinyaradana si fiican ay usoo baxaan ka ahaan waa soo dhaweynaa dhalinyarada magaaladan waxaa ku boorin lahaa in isbuucaa soo baxaan ay koox kooxo iskusoo raacaan ee banaanka aadaan sidoo kale maqaxyaha tagaan sidoo kale meelaha taariikhiga ee magaaladan ay booqdaan
ma samayseen meel lagu dalxiiso maxaas ku diyaariseen goobtaas waa sameynaa een, maxay tahay waxaa dhacda marmarka qaar tiimam oo safar u imaado ama tiimam kaloo magaalada u dhasho arday ama dhalinyaro shaqaysayn inoo imaadaan inaga dalbadaan een, inaan u sameyno qaaciyo kale casho oo iyo qaaci iswato aan qeyb dhan maalintaas ama habeenkaas aan u xirno ee qaacigaas iyo cuntadoodii iyo waxooda fibe ku qaataan sidoo kale waxaan sameynaa in tiim ayagana sagootin sameysanayo ama baartile inaan intaa kaxeyno aan banaanka aa geyno kale xiliyada roobka oo kale aan cuntadoodii iyo cabitaanadoodii waxoodii dhan ayaga banaankaas joogi kusoo qaataan haddii muusig rabaan sameecada loo qaado haddii qaacay rabaan sidoo kale iyagana loo qaado tiimkii sameyn lahaa qaacay iyadana waa sameynaa Een, waxaa kaloo rajeynayna waxyaaba kaloo badan inaan soo kordhino sidoo kale oo kamid tahay galis night inaan sameyno oo iyo baati night oo kale gabdho bes aa casuumna xaflad gabdhaha gaar u ah ee, habeenkaas gabdhaha ku baashaali doonaan insha allah maxay iskugu jiraan dadka idin yimaado dalxiis ahaan dhalinyaro ay u badan yihiin rag iyo dumarba leh Een, dhalinyaradaas oo ah ardayda magaalada ha ahaato sidoo kale dadka shaqeeyo magaalada joogo oo raba inay like weekend disco ama maalmaha aan la shaqaynin oo kale inay banaanka aadaan ama inay joogi meeshan ku qaato sidoo kale dad marti ah oo magaalada shaqooyin u imaado ama dalxiis u imaado sidoo kale dadka caanka oo magaalooyinka eh, magaalada iyadana u imaado dalxiis ama beledweyn inay wax ka bartaan dhammaan dadka bulshada qeybaheeda kala duwan waaye aa u sameynaa dabcan haa waa laga helayaa faa'iido sababtoo ah een, meel wa- magaalo walba magaaladay ka weyn tahay iyo ka dalxiisa badantaa soomaaliya tusaale ahaan xamar oo kale boqol meeloo loo dalxiisaa ku taalo boqolaal aa ku taalo waa la aadaa malaga caajis dhigo tiim een, dadaa xataa wadamo kale uga imaado si ay uga qaataan jawi muqdisho oo kale een, nairobi wadamadaas dhan oo adduunka looga imaado muqdisho jawi looga qaato so beledweyn haddii lagu soo badiyo goobaha dalxiiska oo aaminsanaya inay dad badan imaanayaan oo dalxiis loo imaan doono Een, sidoo kale bulshada ku nool ay ku baraarigi doonaan ay banaanada usoo bixi doonaan iyagana si ay ugu dalxiisaan goobahaas loo sameeyey waxaan aaminsanahay magaaladan inay horumar u tahay ka dhaqaale ahaan iyo sidoo kale ka magac ahaanba in magaaladan horumar u tahay in aada u anfacayso
dalxiiska sidee buu faa'iido idinkuga yahay ganacsato ahaan ganacsiga si fiican oo noogu socdaa markii la dalxiisaayo een, faa'iidooyin badan ayaan ka helnaa sida een, maalmaha dalxiisiga oo kale waxaa aad noogala gadaa galaasmanka dekoreeshinada ubaxyada een, baatiyaasha iyo waxaa kaloo nagala kiraystaa kuraasta een, hoolka qaybta dekoreeshinkiisa qofkana waxaa sameynaa dadkana anaga u decoration gareyno Mm, waxaana la sameeyaa waqti dheer ay soo bukin gareysanayaan qofka meesh- meel kasto meel meel qurxan oo diyaarsan uu imaanayaa Een, ma samayseen meel lagu dalxiiso maxaas ku diyaariseen goobtaas waa sameynaa waxaa ku sameynaa decorationno qurux badan een, alaab unique ah een, yacni meelo v i b eh walaahi yacni haddii oo oo dalxiiska ku fiican oo qofka jawi ku qaadan karo oo kaali iska arag ah Een, maxay iskugu jiraan dadka idin yimaado dalxiis ahaan
waxay iskugu jiraan gabdho iyo wiilal siiba gabdhaha u badan yacni wax- gabdhahoo kale waxay samaystaan habeen la dhahaa galis night een yacni way baashaalayaan muusigyo een kabano annagana waxaa ku casuunaa oo oo- oo ku caawinaa yacni hoolkeena iyo haddee banaantahoo kale iyo haddee beertahoo kale meesha meesha ee dalbadaana u habeenaaha u hagaajinaa decorationkaas kuraasta galaasmanka wax kastay naga helaan haddii la badiyo een, goobaha dalxiiska dhaqaale ma laga heli karaa anigoo ku hadlaya dadka guryaha decoration gareeyo een, dhaqaale fiicanaa ka helnaa alxamdulilah een, yacni anina dadka waxaa ku baraarujinayaa wa- waqtiyada oo week endigoo kale inay guryaha kasoo baxaan hawo qaataan banaanada la aado yacni si aa annagana idinku caawino oo idinku deco- decoration gareyno mid ka mid a bulshada magaalada beledweyne ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo mustaqbalka inuu hormaro dalxiiska kuwaati mar labaadba barnaamijka maalinta dalxiiska ee ku beegan todobaiyo labaatanka setembar labada kun labaatan iyo shan Ee, mustaqbalka dalxiiska soomaaliya waxaan u arkaa mid wanaagsan kaasoo hadda aan isdhihi karo horu socod ayuu leeyahay Ee, dalkeena soomaaliya marka loo fiiriyo een, qeybaha dalxiiskiisa oo si fiican usii horumaraya haddii goobo khaas ay noqon lahayd ama goobo markaasi public ay noqon lahayd ba labadaba maasha allah waxaad arkeysaa dadkii inay fahmeenba dalxiiska iyo inay cawga wanaagsan ee laga helayo meelaha markaasi magaalka ka baxsan in markaasi gawaari ama baabuur loo qaato oo banaankaas la tago lagu soo dalxiiso dhulkeedii hooyo haddii ay noqon lahayd sidoo kale beerihii mustaqbalkan waxaan rajeynayaaba inay ajaaniibta ay usoo dalxiis tagto maadaama dhulkeena soomaaliya waxyaabo badan laga helayo maasha allah dhirta cagaaran noocyada kala duwan iyo miraha mararka qaarba marka kor laga sawiraba kolley aad sii jeclaanaysid waanu ku faraxsanahay inay sii horumarto bulshada soomaaliyeed sidoo kalena waxaan kula talin lahaa in dhirta la beero si dalkeena soomaaliya uu u cagaarto meel markaasi ajaaniibta ay usoo dalxiisato si ay u noqoto oo mustaqbalka lacag loogu sameeyo waa dalxiis waxaan isleeyahay waa meelaha lacagaha laga sameyn karo bulshada inay ku dadaashaa meelo qurux badan bilic leh iyo nadaafadda markaas ay ku dadaashaa dalkeena soomaaliya si dalxiiskiisa uu u horumaro qof walbana uu iska saara waajib sidoo kalena si dalxiiskeena u sareeyo ee aan waxyaabaha caanka ku nahay ee qadiimiga ee aan horumarino bulshada mar walbana xoogga ay saarto ayaan rajeynaa insha allah guud ahaanna waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamij gaara oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee dalxiiska adduunka waxaana barnaamijka igala qayb qaatay waxaana barnaamijka igala qayb qaatay bilaal daahir waane xaawo aadan xuseen sahre ibraahim dhicisow cabdiqaadir cumar ibraahim waxaana barnaamijka sidoo kale soo jeedinaya anigoo ah cumar yuusuf aadan america oo idaacadda beerlo ayaad naga maqlayseen inta barnaamijkan lama isku maqli doono sidaa iyo nabadgelyo aynu dababgalno dalkii aan lahayn dhiqsiliyo cartiyo diridhabiyo xamaa
dalxiisu baxnee dalmariina keen aynu dadabgalno dalkii aan lahayn tisuriyo
daamiya barbar markaysa tagnee deeqa ina keen aynu dababgalno dalkii aan lahayn dhiqsiliyo cartiyo diridhabiyo xamaa
dalxiisu baxnee